maanta oo kale kow iyo tobankii bishii sebtembar ee sanadii laba kun iyo kowdii muddo haatan ay labaatan sano ku buuxsamayso ayaa waxaa weerar loo adeegsaday diyaaradaha rakaabka oo lasoo afduubtay lagu burburiyey daaraha mataanaha ee xarunta ganacsiga oo ku yaala magaalada new york sidoo kale weeraradan ayaa waxaa lagu qaaday magaalooyinka washington iyo sidoo kale bensilvania ee dalkaasi maraykanka maalintan kow iyo tobankii sebtembar ee sanadii laba kun iyo kowdii ayaa goobaha ay maalintan saamaynta ku yeelatay waxaa ka mid ah xerooyinkan qaxootiga iyo dhadhaab oo xilligaasi qaxooti dibudejin ka helay dalkaasi maraykanka in loo qaado maraykanka ay ku sugayeen xarunta loogu talagalay in dadka ay ku nastaan intii aysan u duulin dalkaasi maraykanka oo ku taala magaalada nairobi iyadoo dadkan habeenne ay uga harsanaayeen in loo qaado dalkaasi maraykanka balse lagu wargeliyey dhacdadaasi kadib in dib loogu celinayo xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab taasi oo ay sheegeen inay saamayn fara badan ay ku yeelatay maadaama ay ahaayeen dad u diyaar garoobay in habeenne kadib dalkaasi maraykanka ay tegayaan maxamed yuusuf cali oo sagaashameeyadii imaaday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa wuxuu v o a u sheegay in maalinta ay dhacaysay dhacdadan kow iyo tobanka sebtembar uu ku jiray xarun uu doonayey in maalmo kadib loogu qaado dalkaasi maraykanka balse uu sheegay in lagu wargeliyey dhacdadan dibna loogu celinayo xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab isagoo sheegay in arrintaasi saamayn fara badan ay ku yeelatay maadaama isaga iyo qoyskiisa ay u diyaar garoobeen in maalmo kadib maraykanka ay ka caga dhigan doonaan isagoo sheegay in dhammaanba guryihii ay ku lahaayeen xerada qaxootiga ifo qaarra ay dad siiyeen halka qaar kalena ay gateen sideedii bishii sagaalaad setembar ayaana laga qaaday xerada ifo waxaana la geeyey xarunta layidhahda gool oo ku taalla nairobi oo dadka qaxootigu ay ku sugaan falayga oo laga qaado annagoo halkii joognaa ayaa kow iyo tobankii qaraxu dhacay kadib dib baa naloo soo celiyey dib ayaa naloo soo celiyey xeryaha nalagu soo celiyey intii ka dambaysay kiiskayagii horay umuna soconin marar badan baa naloo yimid oo layidhi arrintiina dib baa loo eegi marka waxay nagu noqotay saamayn badan bay nagu yeelatay ilmihii buufis baa ku dhacay strays bay qaadeen mar walba su-aalo aanna ka jawaabaynin ka jawaabi karin bayna weydiinhayeen oo goormaanna la qaadahayaa goormaan maraykan tegaynaa arrintaas wareer badan bay nagu keentay waxaan ka qaadnay dhiikar dad badan baa maaragtay dadki qaar ka mid ahaa dhiikarkii iyo xanuunadii bay la dhinteen nasiib wanaag kolley hadda nolol baa ilaahay wakhtigan xaadirkaa nagu soo gaarsiiyey marka sidaa saamayn weyn bay arrintaas nagu yeelatay marka markaad xerada ku jirteen islamarkaana qaraxa uu dhacay maxaa la idinku wargeliyey waxaa nalagu warceliyey in nalagu celinhayo xeryihii dibna loogu celinhayo kadibna maaragtay mar kale laydin imaan doono sidii aanu u sugaynay in nala qaado arrintii way suurtoobi weyday arrintaa marka annaga maskax wareer badan iyo dhib badan bay nagu keentay caruurtii dharkii aan u gadnay shoobinka aan u gadnay ee dharkii ay maraykan ku tegi lahaayeen aanu u diyaarinay wixii oo idil maaragtay guryahayagii aanu gadnay wixii oo idil ka kacbay noqotay ifa dibna loogu celiyey waxay nagu qaadatay maaragtay sidii deegaan cusub dib haddana aan ula qabsan lahayn wakhti dheer ayay nagu qaadatay arrintaasu dhib badan bay noo keentay hadda su-aalaha markii la weydiiyeen xusuus bay nagu keentaa marka dhib badan baa nagala kulmay arrinta ayadaa ma aha oo keliya waxa ay saamaynta ku yeelatay arrintan maxamed khadiijo xasan cumar iyaduna waxay ka mid ahayd qaxootiyadii dibudejinta ka helay ee dalkaasi maraykanka lagana qaaday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab khadiijo ayaa sheegtay markii lagu wargeliyey in dib loogu celinayo xeryaha dhacdadaasi awgeed ay taasi saamayn fara badan oo dhanka maskixiyana ay ku yeelatay oo ay v o a u sheegtay in maalintaasi ay oga duwanayd nolosheeda intii kale maadaama ay ahayd qof isu diyaariyey in dalka maraykanka ay maalmo kadib tegi doonto islamarkaana noloshii qaxootinimada ay uga bixi doonto annagoo gool ku jirno oon sugayno falaygiiba falayga berimaa lagu wici caamaa lagu wici aan leenahay aan leeyahay ayaa kow iyo tobankii sebtembar igu dhacay qaraxii igu dhacay marka saameyn aad iyo aad u weyn bay igu yeelatay murugo urkutaallo dhib annaga aan geysanin maarka ma naqaan ilaa hadda waan joogaa ani kaamkaan joogaa markii nala soo celiyey markii oo anagoo gool ku jirna qaraxii september eleven september ay dhacday xeradayna dibna loogu soo celiyey markayna soo qaadayna waxay noogu sheegeen waa lidin imaan doonaa iska laabta hadda waxba ma idin hayna marka waxaa weye saameyn weyn bay igu yeelatay murugo iyo fikir iyo xanuuno iyo jiro dad marka waxaa weye runtii dhibaato xoog leh baa isoo gaartay xagga maskaxdeyda maskaxdeyda hadda ilaa iyo hadda ma saxna hadda waxa wax aan xasuusta ma jirto waagaas xasuusta iga dhuntay dismoralaan noqday niidaa iga jabiyeen waayo qof safar u diyaar garoobay oo la qaaday waad baxaysaa la yiri yaa dibadejinta waa ku hagaagta wax walba okey lii dhahay haddana lii dhahay dib u laabo waa ogtahay wax ku dhici karo bini-aadanimo ahaan waxa si xun bay ii saamaysay ilaa iyo haddana waan la joogaa dadkii aan la deganaa xerada waan macsalaameyey farxad baan ku baxay dadkaygii baan macsalaameyey xerada dadkaan dariska ahaynaa macsalaameyey alaabtii dhan waan dhiibay hataa guryihii waan waan qeybin haddana waxaa la yidhi noqol haddii lagu dhaho saa noqonaysa adoo ruux bini aadan oo maaragtay intii cunta laguu soo dhigay adoo gaajaysan haddana lagaa ceshaday samson maxamuud maxamed oo ka mid a qaxootiyada imaaday sagaashameeyadii ayaa waxay dibadejin ka heshay dalkaasi maraykanka iyada iyo qoyskeeda waxay sheegtay in dhammaanba iyada iyo qoyskeeda ay ahaayeen kuwo u diyaar garoobay in maalmo kadib ay nolol cusub ka bilaabi doonaan dalkaasi maraykanka islamarkaana ay macasalaameeyeen deriskii iyo weliba sidoo kale dadkii ay qaraabada ahaayeen ee ay kula noolaayeen xeryaha balse ay dhacday maalmo kadib in lagu soo celiyay halkii maalmo ka hor laga qaaday taasi oo ay sheegtay in ay iyadu ay ku dhaceen xanuuno ay ka mid yihiin sonkorta siteembaa sideedeedii gool baa la igeeyey gool anoo diyaaraddii ku sugahayo falaygii ayaa waxaa igu qabsaday qarxii labadii mataanood inta ay yeelan kartana waa dareemi kartaan dad bili'aadana oo kaam qaxooti ku noolaa oo dibadejin la siiyey oo nolol cusub iyo rajo cusub rajaynayay oo meeshii nolol cusub hadda bilaabay oo noloshii adkayde qaxootiga ay ku jireen waad ka baxaysaa islaha noloshii adkayd ee ay ku noolaayaan mid ka sii adag galay guryaha anagii waan gadannay waxaanu haysanay maacuuntii aanu wax ku cunaynay darmihii aan ku seexanaynay waanu qaybinay dadkii dariska ahaa iyo faamiligii meelaha nala deganaa baanu siinay waxaa noloshaanadii ay gashay cidhiidhi waxay noqotay in qaxootigii dariskii iyo dadkii noloshii saamaynta nagu yeelatay adag in waxna loo ururiyey annaga oo noloshaanadii markaas kow ay taaba gasho maalintan ayaa waxay ahayd maalin kooxo ismidaamiyey oo afduubtay diyaarado rakaab oo maraykanka laga leeyahay ay magaalooyinkaasi ay ku weerareen taasi oo ka dhalatay dhimasho fara badan islamarkaana saamayn ku yeelatay dunida oo dhan axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootigeeda